idaadanidcom waxay intaa gudbinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo idaadanidcom waxay intaa gudbin foolxumada haddii geega degmadii tiidan yaale gobolka mumbayaad argaas shan degmi hoos ku hees shanta degmi hoos ku hees degmadi buura kaba inka wiinayta waana geegi aan ka liidid male bii male caafimaadkii male nadaafad male hadda hadda geega yani biyoogi gohen warti eberu eel male yani daryeel kale uyalahay likamahay meelas jeen yaalan madan argahay amni daradii meela yaala oo beesha macnaha insheega sidiid buurood soomaalii duban dhisa galli macnaha duban dhiskaas may ka mid eh eella degmo kasta ama gobol kasta qoldooy nalal iyaa lansuri isbitaalay jiraan oo insheegad arrimaha bulshada ama lacraw shacabka wallanku qobdaay buura kaba walaasdhan wayti maamula laka tilmaami maamulkan maamul wal qobdaay ma eh cabashadaas walaasdhan may ninsheentay dhibkaasa ninsheentay oon daawo la'aan isbitaal la'aan caafimaad la'aan nal la'aan dhibkaasaa buura kaba degmada ka jira